Waxaa sare u kaca laga dareemayaa qiimaha la iibiyo raashinka noocyadiisa kala duwan suuqyada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Sare u kaca ku yimid qiimaha la iibiyo bariiska, baastada, burka iyo saliidda ayaa waxaa sababay kadib markii ay hakad ku yimaadeen gaadiidkii keeni jiray raashinka. Qaar ka mid ah ganacsatada iibisa raashinka suuqyada magaalada Beledweyne ayaa raadiyo Uberlula uga warramay isbeddelka ku yimid qiimaha la iibiyo raashinka iyo waxa sababay.
raashinkan beledweyne waxay kaga yimaadaan dekedda boosaaso ee, berbera iyo muqdisho saddexaasay kaga yimaadaan Ka- waana raashin aada u tayo sareeya sarakac aada u weyn baa jiro sababtoo ah sokorta waagii hore waxaa la iibin jiray soddon iyo sideed hadda halkii u maraya laba iyo afartan kiishkii bariiska afar iyo soddon buu ahaa hadda waa shan iyo soddon waxaa ku soo haray mm, burka afar iyo labaatan iyo bar shan iyo labaatan buu ahaa haddana waa toddoba iyo labaatan iyo sideed iyo labaatan saliidoo kale waxay ahayd toddoba iyo labaatan iyo bar iyo sideed iyo labaatan wax ku dhow haddana waa kow iyo soddon sarakac aada u weyn baa jira badeecada Eh, radio berola ku dhowahay magaceedu waa axmed cali xasan eh, kana mid ah dadka wax ku iibiyo magaalada beledweyne khaasatan dadka iibiyo raashinka noocyadooda kala duwan markaba qaarkan waxaan ku iibinaa raashinka iyo agabyada noocyadooda kala duwan ee dhankaas iyo cunnada la xiriiro Waayahay raashinka noocyadooda kala duwan oo aad iibisaan inta badan xagee bay idinkaga yimaadaan?
Eh, raashinkan inta badan aan iibino noocyadiis kala duwan waxay noogu yimaadaan dhankaas iyo caasimadda dalka soomaaliya ee muqdisho marka waxay nooga soo degaan dhankaas iyo muqdisho Raashinka noocyadooda kala duwan kuwaas oo muhiim u ah nolosha bani'aadamka.
wallaahi kolley caqabada haddaan kala kulanay ma arkin intaan raashinka iibinaynin laakiin soomaalima dhaxa caqabado waa ay kugu dhici karaan oo marar qaar waddooyinka ayaa xirmi karo oo raashinka sare u kacay- sare u kacayaa ku yimaadi karo marka markii waddooyinku ay xirmaan oo kale ama xilliyada fatahaadaha oo kale ama xilliyada roobaadka oo kale xilliyadaas ayaa dadka caqabada lagala kulmaa oo raashinkii wixii la iibinay qiimihii uu isbedelaa marka xilliyadaas ayaan caqabad la kulanaa mogi inta badan caqabada kale ma kulanno Ma jiraa isbeddel ku yimid qiimaha la iibiyo raashinka? Isbeddelkaasina sidee buu bulshada u saameeyay?
Eh, horta bulshada inta badan xilliyada waddooyinka ay xirmaan oo kale saameyn waa ay yeelanayeen anaga haddii anagana aan nahay saameyn u arkayna bulshadana sidoo kale saameyn way ku yeelanaysaa marka inta badanna waxay saameyn ama qawa- caqabado yimaado waa iska wada xalinaa oo bulshada waan qancinaa Sare u kacan ku yimid qiimaha la iibi raashinka suuqyada magaalada Beledweyne ayaa waxaa saameyn aan wanaagsaneyn kala kulmay bulshada ku nool magaalada, gaar ahaan kuwa danyarta ah.